bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu doorkoran waxaa ka mid ah faahfaahin ka soo baxay dagaal al-shabaab iyo ciidamada dowladda ku dhex maray masaajid cali gaduud dhismaha buundada degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe oo heer gebagabaha maraysa madaxweynaha dowlad goboleedka waqooyi bari ee soomaaliya oo u wehelay wasiir kaashaadhigga xukuumadda soomaaliya oo booqasho ugu tegay ciidamada raawiishta waqooyi bari iyo kuwa xoogga dalka ee ku sugan difaacyada aagga guumays maamulka gobolka munaadiira oo muqdisho ka daafuray diiwaangelinta ceelasha biyaha iyo shirkada biyaha sifeeye ee maamulka gobolka banaadir warka caalamkana waxaad ku dheegeysi doontaan shacabka dalka ugandha oo u direeray doorasho
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu door karoon markan aad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan faahfaahinna kasoo baxaya dagaal al-shabaab iyo ciidamada dowladda ku dhex maray masaajid algaduud sameeye daare ayaa faahfaahinaysa ciidamada dowladda ayaa weerar ku qaaday maleeshiya ka tirsan al-shabaab oo ku sugnaa deegaanka masaajid cali guduud wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellada dhexe waxaay sheegayaan in ciidamada dowladda ay weerar ku qaadeen maleeshiya ka tirsan al-shabaab oo ku sugnaa deegaanka masaajid cali guduud ee gobolka shabeellada dhexe waxaa lasoo wariyey in halkaasuu ka dhacay dagaal dhex maray ciidamada dowladda iyo dagaalamayaasha al-shabaab waxaana dagaalkan ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kale wararku waxay intaas ku darayaan in ciidamada dowladda ay weerarkan ku dileen xubno ka tirsan al-shabaab oo ku sugnaa deegaanka masaajid cali guduud ee gobolka shabeellada dhexe lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkan ka dhacay deegaanka masaajid cali guduud dhismaha buundada degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa heer gabagaba ah maraysa saadiq socdaal ayaa balcad ka soo diray waxaa heer gabagaba ah maraya dhismaha buundada labaad ee degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoo degmada balcad ay hore u lahayd hal buundo oo keliya ayaa lagu soo kordhiyey buundadii labaada iyadoona meel gabagaba ah maraysa dhismaheeda waxaa ka faa'iidaysan doonaa gaadiidleyda u kala gooshta magaalada muqdisho iyo gobolkan shabeellaha dhexe sidoo kale gaadiidyada ku dhaqana degmada balcadda iyo qeybaha kala duwan bulshada ku nool degmada balcadda sidoo kale buundadan waxa ay markaasi qeyb lixaadle ka qaadanaysaa bilicda degmada balcadda iyadoona qaab casri ah loo dhisay buundadii labaad ee degmada balcad ee gobolka shabellaha dhexe waxaa dhismaha gacanta ku haya dalka walaalahanahay ee turkiga sidoo kalena waxaa markaasi maalgeliyey dowladda qatar dhismaha buundadan oo maraya meeshii ugu dambeysay waxaa kormeerin dhindheen ah ku sameeyey maamulka degmada balcada guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka degmada ahna kusimaha guddoomiyaha degmada mudane ismaaciil bare nuur isagoona shaqaalaha ka howlgalaya dhismaha buundada labaad ee degmada balcada oo ka waraystay halka ay marayso hawsha waxaan dul joognaa maanta buundadii labaad ee degmada balcad shalay degmada balcad waxay lahayd hal buundo oo keliya maasha alla maanta waxay yeelatay laba buundo oo oo laba laami ah marka waxaa mahad iska rabbi subxaana wa tacaala taaniyan waxaa gacan ka geystay dowladda qatar oo maalgelisay waxaana dhistay dowladda turkiga oo walaalahanaaye waa ugu mahad celinaynaa waxay maraysaa buundadii gabagaba heer gabagaba ay maraysaa waa ujeedaan inay qurux badan tahay shalay rakaabku hal buundo aha wuxuu mari jiray maanta laakiin waa laba buundo faa'iidada ay leedahana waa dareemi kartiin meeshii hal buunda ay ka lahayd oo laba buunda laga dhigay baabuurtana ay ku kala nafisayso dadkii oo socdo baabuurtana ishor imaanayn laba waddo ee tahay laba buunda ay tahay marka waan ugu mahad celinaynaa dowladda qatar oo maalgelisay iyo dowladda turkiga oo dhistaba intaba iyo dowladda federaalka soomaaliya oo kaalin weyn ku lahayd dhismaha iyo waxaan waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin shacabka iyo degmada balcad annagoo afkoodana ku hadlaan waxaan ugu mahad celinaynaa rabbi subxaana wa tacaala iyo iyo dowladda qatar iyo dowladda turkiga oo dhistay inta waxaan leenahay mahad hayda ka gaarto waxa idin dhiman waxaan idinka rajaynaynaa inay dhammaystirtaan oo si wanaagsan ay nagu soo dhammaato waddada iyadana balcad iyo joor isku xirtay insha allah inaad bilaabi doontaan rajaynaynaa waxaan isfacsanaynaa inaad si u dhaqsiyaa badan ay ku bilaabato waddada isku xirtay balcad iyo joor maadaama ay gabagabo ay joogto midda buundadii balcad iyo muqdisho buundadii labaad marka waxaan leenahay shacabkana waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin hooyada amnigana waxaan leenahay aad waa ugu mahadsantihiin kaalinta lixaad ile aad ka qaadateen amni sugidda amniga iyo suurtagalnimada ee- ee ee hawshaan ay ku ay ku qabsoontay ee haddaysan jirin amni laysku haleyn karo oo saxa ee ma ma suurtagasheen ee dhismaha wadadan iyo bundadan marka waxaan leenahay laftabar waxaa u ahaa saraakiisha amniga iyo ciidamada amniga waan u mahad celinaynaa ee ciidamada iyo saraakiisha amniga qaybada kala duwan ee degmada ka hodogaba ka shaqeeya waxaan leenahay aad ayaa idinka mahad celinayna shacbaha iyo bulsho ahaanba iyo maamul ahaanba madaxweynaha dowlad goboleedka waqooyi bare ee soomaaliya oo uu weheliyey wasiirka kaashadhigga xukuumadda soomaaliya oo booqasho ugu tegay ciidamada daraawiishta waqooyi bare iyo kuwa xooga dalka ee ku sugan difaacyada aaga guumays najiib cabdulaahi ayaa lascanad ka soo diray madaxweynaha dowlad goboleedka waqooyi bari soomaaliya cabdulqaadir axmed aw cali firdhiye oo uu weheliyo wasiirka gaashaandhigga jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed iyo wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed ayaa maanta booqasho ku tegey furimaha hore ee ciidamada difaaca dowlad goboleedka waqooyi bari soomaaliya halkaasi oo ay salaan sharaf kaga qaateen ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka waqooyi bari soomaaliya madaxweynaha iyo wasiirada ayaa dardaaran uga soo jeediyey ciidamada dowlad goboleedka waqooyi bari soomaaliya iyagoona kula dardaarmay in ciidamadani ay lafdhabar u yihiin midnimada ummadda soomaaliyeed iyo difaaca ummadda soomaaliyeed madaxweynaha iyo wasiirada ayaa run ahaantii halkan uga jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa ciidamada difaaca dowlad goboleedka waqooyi bari soomaaliya iyadoona wasiirada iyo madaxweynuhu ay u sheegeen ciidamada in maalmaha soo aadan madaxweynaha jamhuuriyaddu uu soo booqan doono furimaha hore ee ciidanka wasiirka gaashaandhigga ayaa la hadlay ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka waqooyi bari soomaaliya isagoona u sheegay ciidamadu in ay mar walba u taagan yihiin difaaca midnimada ummadda soomaaliyeed iyo ka hortagga gooni goosadka
sharaf weyn bay noo tahay maantay inaan halkaan idinku soo booqanno idinkoo ciidanka dowlad goboleedka waqooyi bari iyo ciidanka qarankaba isugu jira soo sidaas maahan ilaahay idankiis waxaan rajaynaynaa in ciidanka qaranka la wada noqdo kulli oo shaqada aan u nimid halkan oo kormeerkeeda iyo gebagabadeedaba ay tahay taas weeyaan waxaan uga mahad celina waxaad ku ammaanantihiin midnimada qarankan oo ay adkaan lahayd in ciidan soomaaliyeed uu intaad awooddeen u kari lahaa inaad mid rajo abuurteen midnimadii soomaaliya rajadeedii inaad abuurteen welina aad dhufaysyada ugu jirtaan ciidankani inta aan ka warqabo cidna duulaan kuma ahan soo sidaas ma ahan ciidan nabdeed wey ciidan midnimo wey ciidan dalkan midnimadiisa iyo wadajirkiisa u halgamay kuna taagan waddadaas weeye taasaana dowladda soomaaliya ay idinkugu timid oo madaxweynihii idiin soo booqanayaa maalmaha soo socda haddii la yidhahdo annaguna haddaa u joognaa waxaad ku niyad samaataan oo aad ku degtaan oo aad sugtaan in dowladda soomaaliya shaqadii ciidankan lagu qaramayn lahaa ay dhexda uga jirto bilow maahan dhexdaan uga jirnaa taas ku niyadsamaada taas ku degganaada madaxweynaha ka sokow taliyaha ka sokow wasiirka gaashaandhig maamulka gobolka banaadir ayaa muqdisho ka daafuray diiwaangelinta ceelasha biyaha iyo shirkadaha biyaha sifeeye ee maamulka gobolka banaadir cabdisalaam juule ayaa muqdisho kasoo diray maamulka gobolka banaadir ayaa magaalada muqdisho ka daafuray diiwaangelinta ceelasha biyaha iyo shirkadaha biyaha sifeeye ee maamulka gobolkan waxaana munaasabada lagu daafurayey diiwaangelintan soo qabanqaabisay waaxda biyaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka gobolka banaadir waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir guddoomiyayaal degmo agaasimayaal aqoon-yahano mas-uuliyiin ka socday shirkadaha iyo ceelasha biyaha haween dadweyne iyo sidoo kale agaasimaha waaxda biyaha deegaanka isbeddelka cimilada maamulka gobolka banaadir mahad baraabe intii ay munaasabada socotay ayaa lagu soo bandhigay baresenteeshano ka turjumaya ceelasha biyaha iyo sidoo kale muhiimadooda ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha dhallinyarada ee maamulka gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale waan hubaa in maxaa la yidhahdaa ceelasha mataqaanaa sida mataqaanaa biyaha loo maareeyo in baahi badan loo qabay in xog badan laga helo ee waana muhiim in caafimaadka iyo mataqaanaa tayadoodii iyo wax walba maxaa la yidhahdaa in yacni dib eegid iyo hagaajin lagu sameeyo Een, guud ahaan maxaa la yidhahdaa waaxda ayaan maxaa la yidhahdaa maamulkeeda oo agaasimaha ugu sarreeyo iyo howlwadeennada kale ayaan u mahad celinayaa dadaalkaas ay sameeyeen maysta maanta guudaad joogtaa sahanaad samaysay laakiin sahankaagii berri mid kale u baahan yahay waayo caasimad yaa socota shacabka yaa soo socda deegaankiyaa sii fidaya maalin walba marka waa baahi taagan inaad taagnaato aduguna agaas waxaan kugu hambaleeyo dhammaantiin qaar ka mida guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir oo dhankooda goobta ka hadlay ayaa waxay sheegeen inay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan waaxda biyaha ee maamulka gobolka banaadir asima waa kaaga mahadnaqaynaa boqolkiiba boqol inaad barnaamijkan midaynta aa samaysay meel loo raacdana la helay agaase dhagaca aanan u jeedina hadsore haddaan arkay walaalkay waa mahadsan tihiin waxaa muhiim ah ceelashu inay nala shaqeeyaan annaguna aan la shaqayno haddaan degmooyinka lana waa kala shaqaynaynaa in wax laga bedeli karo ayaan aaminsannaha oo biyahaas laga dhigi karo biyo dawladda hoose ay og tahay oo meeshay ka yimaadaan iyo kontarool iyo wax walba lagu samayn karo maadaama aan jaanis haysanno oy nala joogaan guddoomiye ku-xigeenadii maamulka gobolka banaadir guddoomiye ciise iyo guddoomiye cabdimajiid waxaan leenahay arrintaas biyaha wax badan in laga qabto ay u baahan tahay waxaan marka koowaad leenaan waa mahadsan tahay agaasimaha agaasimo mahad howsha oo qabtay waxay bilaaw u tahay in loo helo magaaladan muqdisho biyo wanaagsan biyo caafimaad qaba ummaddana inay caafimaadkooda laga taxadira waxaan rabnaa marka annaga markasta agaasimaha garabaa u naanay haddaanaana maamulka degmooyinka waana rajaynaynaa isla xisaabtanadaas inay agaasimayaasha dhan nagu soo furaan hadduu ilaah yidhaahdo sida laftirkeena culeyska oo noogu yaraado waana mahadsantihiin mahad cabdi faarax mahad baraabe oo ah agaasimaha waaxda biyaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka gobolka banaadir oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in tan iyo markii la magacaabo uu ka shaqaynayay horumarinta qaybtan loo magacaabay isagoona sheegay in hadda wixii ka dambeeyay isbeddello ballaaran lagu samayn doono waxaan joogaa aniga hadda wax ka yar sagaashan maalin markii la magacaabay ilaa maanta dan runtii waxaan ka shaqaynayay sidii waaxdan ra-iisul wasaare xamsan wajer wuxuu yidhi tartiib tartiibaa loo soo noolaanayaa moogtaa marka waaxdan tartiib tartiibaa usoo noolaynayay maanta meel fiicanay joogtaa waxaan u joognaa munaasabadda daafurka diiwaangelinta ceelasha biyaha runtii munaasabadan waa munaasabad taariikhi ah dowladda hoose ee xamar oo ugu horeeyo guddoomiyaha maamul gobolka banaadir iyo guddoomiye ku-xigeenada iyo dhammaan mas-uuliyiinta waxay aada uga shaqaynayaan shacabka magaalada muqdisho ku nool inay helaan biyo nadiifa qiimo jaban tayadoodu sarreeyo annagana waxaan rabnaa kawaax ahaan annagana annagana waxaan rabnaa kawaax ahaan maadaama mas-uul uga nahay inaan arrintaas aan fududayno annagoo ku shaqaynana aragtida madaxda gobolka waxaan rabnaa marka khudbadda waxaa jeedi doono oo leh madaxdanala joogto ee madaxda sare gobolka banaadir guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir cabdimajiid daahir aadan ayaa dhankiisa goobta ka hadlay shirkadaha ceeleeda ee waa ogna duruufo badan ay kusoo shaqeeyeen in badanna waa tixgeli jirnay waana la ilaalin jiray marka waxaan rajeynaa insha alla annagoo kaashanayno maam guddoomiyaha maamulka maaliyadda iyo duqa magaalada labadaba inaan diiwaangelintan waxaan idinka qaado waa khidmad magaaladan waxaa lagu qabtaa qaf gaara jeebkiisa ma geli doonto adinkana waxaa rabtaa in idinla qabto insha allah waxaan rajeynaya inaan idinla qabano wixii cabasho ah kolley dhibaa qabtaan dheeftay dhibkoo wada qaybsan doonaa ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xirayay guddoomiye ku-xigeenka maamulkii maaliyadda gobolka banaadir ciise guure isagoona agaasimaha waaxda biyaha deegaanka isbeddelka cimilada maamulka gobolka banaadir ku ammaanay shaqada adag uu hayo mahad oo isagu iyo tiimkiisa waaxda biyaha iyo deegaanka oo ka soo shaqeeya barnaamijkan quruxda badanna ay maanta ku sunteen diiwaangelinta ceelasha biyaha ee gobolka banaadir waxaan isleeyahay sharikadaha bareyfadka ah ee ceelasha dadaal badan ayay soo geliyeen dalkan burburka inta uu jiray ayagana waa u mahad celinaynaa maanta meesha ay taagan yihiin iyo meesha ay soo gaarsiiyeen waxaa muhiim noo ah badqabka dadka ku nool gobolka banaadir iyo caafimaadkooda halkaad naga dhegaysanaysaana waa raydow jora markana warka caalamka shacabka dalka ugandha ayaa u dareeraya doorasho madaxweyne ciida madaxweyne yoweri museveni la filay in uu korursado xukunka afartan ee soo socda dalkaasi ku yaala bariga afrika ayaa maanta oo khamiis ah waxaa ka dhacaysa doorasho guud oo muran badan dhalisay kadib markii hay-adda sharciyeenta ee dowladda ugandha ay ku amartay shirkadaha isgaarsiinta mobeelada inay joojiyaan isticmaalka internetka ee dadweynaha taasoo bilaabatay fiidnimadii talaadada goobaha codbixinta ayaa si gaabis ah loo furay waxaana la sheegay in dib u dhac uu ku yimid balse codbixinta waxay bilaabatay wax ka yar toddobadii subaxnimo natiijooyinka qayb ahaan ayaa la filayaa gelinka dambe ee maalinta kadib marka la xiro goobaha codbixinta mucaaradka ugandha ayaa ku dhaleeceeyey dowladda waxa ay ku sheegeen dib u dhac ku yimid codbixinta wax walba ay sameynayaan waa ben abuur waana olokac dhegeystayaal warar wixii dalka iyo dibadda caawina soo gaaray waa aniga intaa cidduu warkayga seeganaya wax dib ugu daalacan karaan barta aynu ku leenahay facebook waa anigoo imaankii ah sidaasiyo nabadgeliyo